Muhiimadda ganacsiga iyo shaqo abuurka ee baraha bulshada uu u leeyahay dhalinyarada ayaa ah mid aad u baaxad weyn. Cilmi baarisyo ay sameeyeen qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha dalka ayaa lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed siddeetan boqolkiiba aanay uga faa'iideysan dhanka shaqada iyo wax soo saarka. Isticmaalka baraha bulshada wakhtiga ugu badanna ay ku qaataan madadaalo iyo si ay isu dhaafiyaan wakhtiga. Si loo yareeyo shaqo yarida ay ka caawinayaan dhalinyarada dalka ku nool ayaa aqoonyahan Xasan Zahnuuni iyo Maxamed Deeq Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Tani Jowhar waxay ugu baaqeen dhalintu inay ku dadaalaan isticmaalka baraha bulshada iyaga oo isticmaalaya applicationada iyo waxyaabaha dijitaalka ah ee suuqgeysiga ganacsiga online-ka ah.
Sababtan kuu leh waxay tahay dunidu maanta waxay ku soo aroortay teknolojiyada casriga ah dadka dhan way wada barteen alxamdulilah dadka Soomaalida waa dad faham fiican oo mataqaanaa waxii wadciga markaas jira ee soo baxo la qabsan karo labada kun iyo tobankii tusaale ahaan iyo maanta labada kun iyo afar iyo labaatanka farqi weyn aa u dhexeeya marka loo eego aaladda social mediaha iyo teknolojiyada dhanba markii laisku eego hadda nolosha waxay noqotay waxaa arkaysaa qof aan waxaa arkaysaa muddo bilyan ku dhawaad aan lacagshii nin Soomaali aan bishiisa ama gacantiisa saarin oona nool adeegta wax walba gata aniga hadda magaalada aan joogo waa dalbadaa daawooyinka qaar markaa u baahdo oo kale shoobinada qaar kabaha markaa arko oo kale waa wacaa locationka aan joogo anoo gobol jooga waxaa le meesha baan joogaa lacagtaa diraysaa adeegaa dalbato waxba ka dhanqasna lagu keena marka alcumuum arrinkan social media lacag waa laga samayn karaa horumar leh waa laga samayn karaa waa haddii laga fogaado qabqabsiga iyo shaqsi shaqsi naceebka ama midabtakoorka qofka qabiilka lagu takooro ama maxaan ku rahdaa shaksiyadiis loo beegsado marka waa arrin wanaagsan lagu dhiiran karo waxaan ugu baaqayaa arrinkaas inay ku dhiiradaan isku day inay sameeyaan adoo jaamacadaada jooga adoo gurigaaga jooga adoo mataqaanaa magaaladaada ku sugan inaad ganacsato waa wax wanaagsan lagaa soo dalban karo wax walbo marka waa arrin u baahan dhabar adeeg u baahan horta wax walbo bilaaw ee waxaa waaye culeys ay leeyihiin shay walbo la bilaabaayo culeys uu leeyahay laakiin faa'iidadiis waa la gaaraa marka hore dhabar adeeg marka dhalinta soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinkaa ha lagu dhiirido waa fursad aad dahabi waya waaye macdama meelo waxyaaba malayacni qabiil laysku haystay iyo reer saa anaga ah iyo reer kanaan nahay iyo waxa ugu fadli badan kunkaas ruux ku daawanaysa haddee maanta shan boqol ruux oo nadiifa ay wax ka iibsato faa'iidaa qabtaaday faa'iido weynaa qabtaa marka waxaan leeyahay social media meesha negativeka isticmaalaysa ma ahane dhanka positiveka laga fiiriyo sanadkan aan joogno iyo xilligan casriga teknolojiyada ay hortagtay ee horumartay waxay kaga saacidi kartaa in horumar ballaaran ay ka sameeyaan sidoo kale ay dhaqaalo ka sameeyaan maxaa yeelay saa hadda ognahay waxaan tusaale kuga soo qaadanaya aaladda tictok iyo sidoo kale facebook saa ogtahay waxaa laga sameeyaa dhaqaalo ballaaran haddii yacni qofka oo wax cusub oo kusoo kordhiyo yacni waxaan isleeyahay qofka haddii yacni talenti ama wax uu la yimaado wuu ka samey karaa dhaqaalo wuu ka samey karaa maxaa yeelay tusaale ahaan aan maanta waxaan leeyahay ganacsi aan leeyahay ganacsigaas aan leeyahay intii idaacada ama meelo kale aan geyi lahaa aniga aalad ama blog aan leeyahay ku xayeysiisanaa sababtoo ah haddii yacni qofku farsamo kasta oo uu leeyahay waxay ka saacideysaa inuu yacni dhaqaalihiisa iyo ballaarato taasna waxay ka saacideysaa in yacni ganacsigaadii ku xayeysiisato ay meeshaasna dhaqaale kasoo xareyso adigoo ganacsigaada faa'iido ku heshay dhanka kale waxaa kaga faa'iideysanaysaa in dhaqaalaha kusoo xareyso oo dhanka social media marka waxaan isleeyahay taasina waa muhiim dhalinyarta way ka samey karaan dhaqaalo yacni haddii ay la yimaadaan fikrad ganacsiga online-ka ah oo aad uga shaqo iyo howl yar ganacsiga tooska ah ayaa dunida noqday sanadihii ugu dambeeyey midka ugu badan ee la adeegsado horumaro waaweynna ay ka sameeyaan qaar ka mid ah dhalinyarada isticmaasha suuqyada casriga ah ee online marketka loo yaqaano